aad baad u mahadsan tahay maxamed ciise dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhalatay toogasho ay ciidamada yuhuuddu ka geysteen xaafadda shajaaciya ee bariga magaalada khaza ugu yaraan laba qofood oo falastiiniyiinna ayaa ku shahiiday kuwo kalena waa ay ku dhaawacmeen kadib markii ciidamada yuhuudda ee weerar toogashaa ka geysteen xaafadda shajaaciya ee bariga magaalada khaza ilo warido deegaanka ayaa sheegay in ciidamada gumaystaha yuhuudda ee rasaas ku furin dad falastiiniyiinna oo kormeer ku sameynayay guryahoodii burburay ee ku yaalay bariga magaalada khaza waxaana halkaasi ku dhintay laba qofood oo falastiiniyiin ah saddex kana waa ay ku dhaawacmeen goorsii horeysay oo maanta ah ila wareedyo kale ayaa sheegay in duqanay ku dhaawacmeen sideed qofood oo ku jira darawal masaari ah lala beegsaday gaari cagafa oo ka babanaya calanka masar kaasoo howlo shuqa ka waday magaalada beetaxanuun ee waqooyiga marinka khaza tanii markii uu idlaaday wejiga koobaad ee heshiiska xabad joojinta marinka khaza waxay ciidamada yuhuuddu bilaabeen weerar ay ku beegsanayaan shacabka reedka ee khaza zelaliski ayaa caalamka ugu baaqay in hal dhinac looga soo wada jeesta ruushka madaxweynaha yukrain valadimir zelaliski ayaa wuxuu si aada ugu ololeynayaa in xukuumadda moscow lagu soo rogo cunuqabateen adag oo dhan weliba ah si ay u baaqdaan weerarada xagga cidhka ay ciidamada ruushka ka fulinayaan gudaha dhulka yukrain kadib weerarkii xooganaa ee maalintii shalay ciidamada ruushka ay ku qaadeen bariga dalka yukrain islamarkaana ay dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen ka badan afartan qofood oo yukreiniyiin ah waxuu zelaliski bartiisa facebooka ku daabacay qoraal uu ku sheegayo in ruushka uusan diyaar u hayn dagaal kala soo gebagabeeyo hadalka zelaliski ayaa imaanaya iyadoo dhowaan maraykanka uu joojiyey kaalmadii militari uu siin jiray yukrein madaxweynaha ruushka valadimir putin ayaana ku dadaalayay inuu ka faa'iidaysto fursadani islamarkaana uu xaqiijiyo hadaaftiisa dagaalka kuwaasoo ay ka mid yihiin si buuxda uu gacanta ugu dhigo gobollo badan oo ku yaala dhulka yukrain ciidamada yuhuudda ayaa xayiraad ku soo dhogay qaar ka mida wadooyinka waaweyn ee daanta galbeed ciidamada yuhuudda ayaa weli halkooda ka sii wada dhibaatooyinka xadgudubyada iyo goodoominta adag ay ku hayaan dadka muslimiinta ee ku dhaqan daanta galbeed ee laysto waxayna subaxnimadii hore maanta gudaha u galeen magaalooyin badan oo ku yaala daanta halkaasu ay ka fuliyeen tacadiyaad iskugu jira jirdil iyo xaraaga wararka ayaa waxay sidoo kale sheegayaan in ciidamada yuhuudda ay xireen qaar ka mida wadooyinka waaweyn ee ku yaala koonfurta daanta galbeed iyagoona kumanaan falastiiniyiin u diiday inay gaaraan guryahooda sidoo kale ciidamada yuhuudda waxay shacabka muslimiinta u diideen inay gudaha u galaan magaalada alqudus dadka keliya ay u oggolaadeen ayaana haweenka da-doodu ay ka weyn tahay afartan sano ee ista kaararka aqoonsiga ciidamada yuhuudda ayaana si laba jabaariyay dhibaatooyinka ay ku hayaan shacabka muslimiinta ee falastiiniyiinta wixii ka dambeeyey bilashada bisha barakeysan ee ramadaan wararkii caalamka dhegaystayaal caawanaga intaa